إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnaa tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol konton iyo labo oo nooga bilaabanaya aayadda soddon iyo koowaad ee min suurati nuur qaala allaahu tabaaraka wa tacaala waqul lilmu'minaat waqul waxaad tidhaa nabiga subanow lilmu'minaati gabdhaha mu'minaadka waxaad ku tidhaa yaqdudna ha laabeen min absaarihinna aragyaalkooda wax ka mid ah wayaxfadna ha ilaaliyeen furuujahunna farjiyaalkooda walaa yubdiina yaysan muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa maa shay maahane dahara muuqday minhaa ziinada xaggeeda ka muuqday walyadribna ha ku dhufteen bikhumurihinna hagoogyaalkooda calaa juyuubihinna jeebyaalkooda korkooda walaa yubdiina yaysan muujinin ziinatahunna quruxdooda yay muujinin ilaa libuquulatihinna raggooda maahane inay u muujiyaane aw aabbaa'ihina ama aabbayaalkooda ay u muujiyaan maahane aw aabbaa'i buquulatihinna raggooda aabbayaalkooda ay u muujiyaan maahane aw abnaa'ihinna wiilashooda inay u muujiyaan maahane aw abnaa'i buquulatihinna sawjooyinkooda wiilashay dhaleen inay u muujiyaan maahane macnaha raggooda wiilashay dhaleen inay u muujiyaan maahane aw ikhwaanihinna wiilasha walaalahooda inay u muujiyaan maahane ow bani ikhwaanihinna amase wiilasha walaalahood dhaleen oo ay eeddayaalka u yihiin ow banii akhawaatihinna ama gabdhaha walaalahooda wiilashay dhaleen inay u muujiyaan maahane aw nisaa'ihinna ama dumarkooda inay u muujiyaan maahane aw maashay inay u muujiyaan maahane malakad ay milkiday aymaanuhu midigyaalkoodu aw itaabiciina ama kuwa dadka iska soo raaca taabiciintaasoo hayri ulilcirba kuwa dan u saaxiiba aan ahayn min arijaali ragga xaalay ka mid yihiin aw idifli carruurta inay u muujiyaan maahane alladiina carruurta lam yadharuu aan daalacan calaa cawraati nisaa dumarka cawrooyinkooda aan daalacan walaa yadribna yaysan ku dhufanin gabdhuhu dhulka biarjulihinna lugahooda liyuclama in la ogaado daraaddeed maa yukhfiina waxay qarinayaan min ziinatiinna quruxdooda xaalo ay ka mid yihiin wa tuubuu laabta ilallaahi alle u laabto u toobadkeena jamiican xaalo aad dhan tihiin ayuhalmu'minuuna mu'miniino lacallakum tuflixuuna likay tuflixuuna inaad dhiibaantaan daraaddeed ilaahay ugu toobadkeena aayaddan waa amar allah subxaanah wa tacaala xaggiisa ka yimid oo gabdhaha mu'minaadkaa ayuu amrayaa ilaah subxaanah wa tacaala raggoodana xifdin iyo qiiray u tahay oo cibaaduraxmaanka ah allah subxaanah wa tacaala awaamirta uu aayaddan ku siinaya gabdhaha mu'minaadka ah waa soo cid laga soocayo can sifati nisaa'i aljaahiliya wa ficaalaati almushrikaat tilmaanta ay leeyihiin gabdhaha gaalada iyo ficlaadkooda iyo waxyaalahay sameeyaana laga soocayaa way kala duwan yihiin gabdhaha mu'minaadka ah iyo gabdhaha kaafiraadka ah sidaysan isku caqiido u ahayn sidaasaysan isku labisna u ahayn xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi haadaa amrun min allah kanu waa amar xagga rabbulcaalamiin ka yimid oo linisaai lmu'minaat gabdhaha mu'minaadkaahu amraa waa khayratun minhu waa qiiro ilaahay xaggiisa ka timid liaswaajihinna dumarka mu'minaadka raggoodu ilaahay u qiiroonaa cibaadihi almu'miniina ee ah addoommadiisa mu'miniinta ah wa tamyiizun waa soocid aayaddaanu lahunna gabdhaha mu'minaadka aha laga soocaa can sifati nisaa'i aljaahiliya gaalada dumarkooda tilmaantooda wa ficalaati almushrikaat gabdhaha gaalada oo mushrikaadka ah ficilyaalkooda laga soocaa marka aayaddan waa sidaas idan marka gabadha aayaddan qaadata gabadhaas amarkii allay qaadatay waxayna ka soocan tahay tilmaantii gabdhihii gaalada iyo afcaashoodii gabadha aan qaadanna waxay waafaqaydaa gabdhihii gaalada iyo afcaashoodii waqul lilmu'minaat waqul dhe nabiyow lilmu'minaati gabdhaha mu'minaadka waxaad ku tidhaahdaa yaqdudna yaqdudna waa ficil majzuum ah oo maxalka ka jesmisan waxaana lagu jesmiye waa jawaabu dalab dalabkiiya maxduufa wa qul waxaad ku tiraa lilmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaa uqdudna laaba min absaarikunna indhihiinna wax ka mida laaba yaqdudna ha laabeen markaad saas ku tidhaahdo adugu amarka siiyo waxaad tidhahdaa laaba markaad amarkaa siido ayaguna indhihii ha laabeen yaqdudna ha laabeen min absaarina indhahooda wax ka mid ah minta tabciidiyaan ka dhigaynaa sidaan xalay soo ogaanay oo waxay ka laabayaan wixii ka xaaraan wixii ka xaaraan ah sida ragga ajnabiga ka ah oo kale ayay ka laabayaan ayay ka laabayaan oo aysan fiirinayn sidaas daraaddeeda ayuu yidhi xaafid ibnu kaiir dahaba kaiiru min alculamaa annahu laa yajuusu lilmar'ati an tandura ila alajaanibi bishahwatin walaa bikayri shahwatin aslan sidaas darteeda in badan culummadan ku tageen inaysan u bannaanayn waxa weeyaan gabadha inay nin ajnabi kaa fiirido laa shahwana uma fiiri karto walaa shahwala-aanna uma fiiri karto sinaba uma fiiri karto sida ninkaba aysan ugu bannaanayn gabarh ajnabi kaa inuu fiiriyo gabadhana sidaasoo kale aysan ugu bannaanayn oo ay xaaraan uga tahay waxay xujaysteen ayuu yidhi xadiidka abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen min xadiidi zuhriyi can nabhaan mawla ummi salama أنه حدث أن أم سلمة حدثت أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قال أم سلمة إيا وحويان وحا نبي أجوغي ميمونة مركاسي وحي تري أنه سراسه أجوغنا وبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوب عبد الله بن أم مكتوب إن قال أه أي سوء قابلي فدخل عليه نبي صلى الله وذلك بعدما أمرنا بالحجاب arrintaasuna waxay ahayd markii xijaabkana la amray ka gadaal fa qaala rasuululahi sala allahu calay wasalam ixtajibaa minhu iska xijaaba ninka uu nabigu yidhi faqultu yaa rasuula allaahi alaysa huwa acmaa laa yubsirunaa walaa yacrifuna oo miyuusan indhoole ahayn na arki maa mana na garanayo faqaala rasuululahi sala allahu calayh wasalam awa amyawaani antumaa alastumaa tubsiraani oo idinku ma indhoolayaalaad tihiin miyaadnaan arkayn uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam uma qaala tirmidiyu hada xadiiun xasanun saxiix tirmidi wuxuu waa xadiid xasana oo saxiixa xadiidkaasay wuxuu yidhi culummo badan waxa weeyaan ay xujayseen laakiin aayadda haddee sariixada aayaddaaba nascad ah oo masalada tusayda culummo kale waxay ku dareen in ay gabadhu fiiri karto ragga ajnabiga ka ah bikayri shahw haday shahwo tahay layskuma haysto inay xaaraam tahay inay shahwo u fiiridaa inay xaaraam tahay khilaaf male taas laakiin bikayri shahway fiiri kartaa ayay yidhaahdeen culummo kalena waxay u daliishadeen xadiiska saxiixa ah ee bukhaari ku sugan nabiga sala allahu calayh wasalam maalin ayuu waxa weyen ayagoo niman xabashaa masaajidka dhexdiisa ku cayaarayaan oo eebooyinkii ay isku tuurtuurayaan ayuu caa-isho inta dhabarkiisa taajiyey uu yidhi ma rabta inaad fiirsato haa waan rabaa marka nabiga isku aadiyey iyagu arki mayaan meeshaas waxa weeyaan u dhaxeeya surka iyo garabka halkaasay ka fiirsaneen nabigayna ku aadan tahay sala allahu calayh wasalam haye ma bogtay uu leeyahy markaasay leeda maya weli ilaa ay daashay ayay fiirsanayeen marka xadiidkaas culummada gobolaa u daliishada waxay idhahdeen xadiidkaasa aayadda lagu khasisaahoo waxa weeyaan waxaa la leeyahay hadday shahwo tahayna waa xaaraan haddaysan shahwo ahaynna xadiidkaasa caddaynaha waa bannaanta imaamu nawowi sharaxa saxiixulmuslimka wuxuu yidhi xadiidkaas wuxuu yidhi wa fiihi jawaasu nadari nisaa'i ilaa lacibi rijaal min gayri nadarin ilaa nafsi lbadan wuxuu yidhi xadiidkan waxaa ku sugan deliil tusaya inay dumarku fiirsan karaan cayaarta ragga ayagoon qof jirkiisa fiirinayn masaladaas fiiri qof jirkiisa fiirime dadkan guuday fiirina mid gooriyo wejiga ku fiiqime dadkaas guuda ordaya iyo cayaartaas guud ay fiirsanada iyo warmaha la tuurayo iyo waxa weeyaan hubkaas meesha kala boodaya ay saas u fiirine mid gooniyo wejiga ku fiiqime xadiisku intaasuu tusaya laakiin mid gooniya inay la fiiriyaan waa mas'alo kale waana saas sida saxda mid gooniya in la fiiriya ayadoon mid gooniya fiirin sidaas weeyaan markaas wuxuu yidhi wa amaa nadaru lmar'ati ilaa wajhi rajulilajnabiy amaa gabadhu inay fiirido nin ajnabi ka ah wejigiis fa in kaana bishahwatin fa xaraamun biitifaaqin hadday shahwo tahay waa xaaraam layskumana khilaafsana wa in kaana bikayri shahwatin walaa makhaafati fitnatin haddayn shahwo ahayn fitnana aan laga baqaynin oo aan labadaas laga aamin noqdo fa fii jawaasihi wejhaani liasxaabina annaga shaaficiya laba wej ayaa noogu sugan asaxuhumaa taxriimuhu qowlka saxinimada badan waa xaaraan iyadan haddaysan xataa shahw ahayn waa xaaraan xaa u daliil ah waxa uu daliiluhu yidhi liqowlihi tacaala waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin alleeba yidhi ha fiirinine hayta waa bannaanta marka sida sawaabka saxiixa waxay tahay haddii horta ay shahwo iyo fitno laga cabsana waa itifaaq khilaafna male haddii aan laga cabsanayna nin ajnabiya wejigiisa inay firido ama jirkiisa meel ka mid aho u qasadaa xaaraan wey mana bannaana laakiin dad badan waxa weeyaan guud ahaan mukushooda inay fiirida xaaraan maaha niman meeshaas mana iyadoo mid gooniya wejiga ku fiiqay sidaasaana lagu xambaaraa xadiiskan cayaar fiirsiga taasaa lagu xambaara marka waa sidaas marka gabdhuhu indhahooda hallaabeen wayaxfadna ha ilaaliyeen furuujahuna farjiyaalkoodana ha xifdiyeen oo labadii shayin xala ku soogana ragga ha ka xifdiyeen waxa weeyaan waa inay ka xifdiyaan zine waa inay ka xifdiyaan cawradoodu inay bannaanaato labadaba ha ka xifdiyeen labadaba ha ka xifdiyeen abulcaaliya wuxuu yidhi aayad kastoo qur-aanka ku soo degtay ay ku jirto xifdulfuruuj war zinada ka xifdiya weye aayaddan maahane laakiin aayaddan waxa weyan laa yaraaha axadun qof yuu arkin qof yuu arkin oo gabadhi waxa weyan farjigeeda xataa gabar kale inay aragtaa waa xaaraan ma bannaana iska daa qof kale aabbaheed iyo walaalkeed xataa iska daa gabar kaleeto muslimada inay aragta xaaraan oo gabadha gabadha kale markay la joogto muslimadda ah jilbaha iyo khudunta inta u dhaxayda waa ka xaaraan inay aragto inta kaleetay jirkeeda arki karta laakiin labada jilib iyo xudunta inta u dhaxayda maya ma arki karto marka waa inay xifdido oo zawjkeeda cid kaleeto oon ahayn uma bannaano walaa yubdiina gabdhuhu yaysan muujinin ziinatowna quruxdooda yay muujinin ilaa maa shay maahane dahara muuqday minhaa quruxda xaggeeda ka muuqday gabdhuhu yaysan quruxdooda muujin ilaa qaybta muuqata maahane ilaa maa dahara minhaa maxaa loola jeedaa khilaaf ayaa ahlucilmiga ka jira sida uu yidhi xaafid ibnu kaiir cabdullaahi bn mascuud wuxuu yidhi ka ridaa-i wahiyaabe dharka bannaanka wey waa wax iska muuqda asagu oo sida xaafidkuwa ku bilaabay wuxuu yidhi walaa yudhirna shay-an min aziina liljaanibi ilaa maa laa yumkinu ikhfaauhu waxaan la qari karin maahane oon suurtagal mahayn sida dharka kore dharka kore gabadhu sidato hadda taas ma dhici karta in la qariyo hal haddii mara kale la sara danata kala muuqeen taas wax qari kala mare ilaa dharkaas kore maahane sidaasna waa sida cabdullahi bn mascuud uu maray ka ridaa-i wathiyaabi uu yidhi waa go-aas kore iyo dharka taas weeye calaa maa yatacaadaahu nisaau lcarab sidaas weeye calaa maa yatacaadaahu nisaau lcarab yatacaadaahu weeye min almiqnacati allatii tujallilu hiyaabaha marada kore ee gabadhu ay korkeeda ku daboolayda kaas weeye iyo wamaa yabduu min asaafili hiyaabi dharka hoostiisa wixii ka muuqda intaasaa loola jeedaa meel kale lama ogola sidaas waa qowl qowlkaas cabdullaahi mascuud aimo badana ku raaceen oo taabiciyaalka ka mid ah sida xasan basri maxamed ibnu siriin abuljawsa ibraahim unaqaci iyo keyrkood waa qowl qowlka kaleeta cabdullaahi bni cabaas qowlkiisa weeye walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minhaa cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi wajhahaa wa kafayha walkhatam waxaa loola jeedaa waxa weeyaan wejigeeda iyo labada calacalood iyo faraatiga farta ku jira intaas waxaan ahayn yaysan muuqanin cabdulaahi bni cabaas ayaa maray waxaa laga wariyey yidhi xaafid ibnu kair cabdullaahi bni cumar cadaa ibn abi rabax cikrima mawla ibn cabaas saciid ibnu jubayr abi shacfaa dixaaq ibraahim naqaci iyo waayruhum wakayrihum waxaa laga wariyey naxwu daalika wa haadaa kanuu yaxtamilu wuxuu suurtakal ku yahay an yakuuna tafsiiran inuu tafsiir u yahay liziinati ziinada allatii ziinada nuhiina laga reebay can ibdaahi inay muujiyaan kamaa qaala abu isxaaq asabiici can abilaxwas can cabdilaahi ilaa kayriha calaa kulli xaal qowlkaas waa qowlka uu maray waxa weeyaan ibnu jariir tabarina uu maray uuna rajaxay wey xaafidkuna uu yidhi waa qowlka jumhuurulculamaa ay mareen in loola jeedo ilaa maa dahara minhaa wejiga iyo labada calaacalood waana qowlka baqawi uu maray ibnu jariir wuxuu yidhi qowlka ugu saxiixsan waa qowlkaas ibnu jariir tabari waxaana tusaya inuu yahay qowlka ugu saxiixsan uu yidhi culimmadu waxay ijmaac ku yihiin inaan gabadhu tuka karin ayadoon cawradeedu muuqato ayadoo cawradeedu muuqato gabadha meel ka mid cawradeedu day muuqato ma tuka karto umana banaana inay tukato waxay kaloo ijmaac ku yihiin gabadhu inay tukato iyadoo wejiga labada calaad muuqdaan taasna ijmaaca lagu yihi hadday marka cawro ahaa laheed ma bannaanaateen inay muujidaan saasuu yidhi ibnu jariir dabari culummada muslimiintoo dhan waxay ku ijmaaceen gabadha waxa weyaan cawradoodiioo muuqata qayb ka midu inaysan tukan karin welibaa saas daraaddeed gabadha markay tukada cagteeda hadday muuqato salaadu ansixim ila cawradeediiyo muuqatee cagtun cawraday ka mid tahay sidaan sheegi doono insha allahu marka cawradiiyo muuqata haddaysan tukan karin ijmaacna waxaa lagu yahay gabadhu inay tukato wejigoo bannaan iyo labada calaacado waxaa kaloo ijmaacaa soo raray xaafid ibn cabdilbarri tamyiidka oo yidhi ijmaac weeye gabadhu inay tukato wejiga iyo labada calacaloodoo muuqda salaadda inay gabadhu tukato laakiin ijmaacaas culummada yidhaahdeen wejiga iyo labada calacalood waa cawra waxay yidhahdeen waxaan ku khararinaynaa nin khilaafayaa la haya abubakr ibn cabdiraxmaan ibnulxaarif ibnu hishaam aa khilaafay axmed ibn xambalna waa laga soo naqliya li labadaas ninaa la haya oo ijmaaca khararinayda yidhahdeen laba nin asagoo ijmac maba qarariyaanu qabaa ibnu jariir asagoo xagga dhig labo maba qarariduu qabaa ijmac ma garan calaa kulli xaal haddaysan ijmaaca ahaynna oo waxa weeyaan waa dariiqada jamaahiiru ahlicilmi ay mareen ilaa waxa weyan labadaas imaam unbaa la sheegay laakiin gabadhu marka ay salaada tukaydo xataa hadday rag ajaaniba la joogaan jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen iyadoo wejiga iyo labada calaamad muuqda inay tukan karto waa ajnabi markay la joogaan aan ka hadlay markay xataa ajnabi la joogaan waa tuka karaan iyadoo wejigoodu muuqato gabadha waa tuka kartaa sidaasay mareen ahlucilmiga maray in wejiga iyo labada calcalood aan istinuhu ahayn ee istinuhu uu yahay dharka kore waxyaalaha ay xujaysteen waxaa ka mid ah waxay yidhaahdeen ilah wuxuu yidhi walaa yubdiina ziinatahuna waxyaalaha ugu xooga badan waxay yidhaahdeen ziinadayay muujin ale ziinada shayga ugu qurux badanna waa gabadha wejigeeda oo ninka guurdoonkaa markuu raba gabadha inuu fiiriyo waxay yidhaahdeen waxa uu ka fiirina waa wejiga idan marka waa xibinta ugu qurxineed say gabadhii xijaaban zintaa u leedaha iyadoo wejigeedii muuqdo waa kii yidhi calaamatu waxa weeyaan albani waa falsafu yidhi annaguna adilan hayn ayaguna falsafay hayan isagu saasuu ku yidhi ha falsafaanna yidhahu yidhi taasoo kale maxaa yaele adilan annagu keennayuu yidhi ayaguna caqligii noo keenay calaa kulli xaal masale khilaafiya wey laakiin mid ayaa sugan oo isla ogol yihiin culummada labada dhinacba waa maxay midaasu waxay tahay gabadha wejiga inay daboolataa waa diin waana dariiqadii saxaabada waa diin waana dariiqadii saxaabada xadiidkii bukhaari saxiix bukhaari iyo keyrkiisa ku sugnaa ee xadiidul ifkiga waan soo sheegnay caaisho markii uu u yimi safwaan ibnu mucadal waxay tihi waa i gartay wuxuuna igu gartay qabla alxijaabi u yiqiin fiiri macnaheedu macnaheedu waa maxay bacda alxijaab inuusan gara karin mar alla markaan arkaana soo daystay tiri niqaab marka xadiidkaas wuxuu ku cad yahay gabdhaha muslimaadka ah ee saxaabiyaadka ah inaysan la oqoon bacda alxijaab oon ragga ajnabigaah oqoon waa sariix waxaa la mid ah caaisha waxaa ka sugan inay tiri markaan xataa xajayno oo gabadha xajinaydana waxa weeyaan waxaa laga manciyey inay indhashareer xidhato ama niqaab waa laga manci markaas xataa rag ajnabiya haddayna soo qaabilaan waxa weeyaan waxay tihi waa soo daysayn marada koroo jalbaabka maraan soo daysaynay markay naga gudbaanaan iska fayday waa suganta iyo adilo kaloo ka sii fara badan wax oo sariix ku wada ah inay gabdhihii saxaabiyaadka ah wejigooda dabooli jireen idan marka mas'alada niqaashka ku jirta ma ahan gabdhuhu wejigooda inay daboolaan madiina mase diin ma niqaash kuma jirto taas waa diin ayadu war male laakiin daliil waxa weeye masalada niqaashka ku jirtaa waxay tahay ma waajibaa mise waajib maaha masaladu waa untaas ma waajibaa mise waajib maaha masalada niqaashka ku jirtaa waa midaas calaa kulli xaal adilada marka aada loo tatabuco daliil qacinayo waajibnimo lama keenaayo daliil qacinayo oo sariix ku ah laakiin waxaa laba shay ayaa sugan oo waa maxay inay diin tahay gabadha wejigeeda inay daboosho oo gabdhihii saxaabadu ay daboola jireen waa kow ta labaad oo ah inay axwa tahay oy fidnada ka fog tahay oy fidnada ka fog tahay marka waa shay cibaado ah gabadha marka wejigeeda markay daboosho inay diin tahayna waa haabit oo ay ilaahay ajar uga helaydo khilaafna kama taagna gabadhaas inay xijaaban tahay gabadha laakiin wejigeeda markay bannaydo ajarkii horta waa weynay niqaabka koo tan labaad khilaafaa ka jira waa gabadhaanu ma xijaabnay waa xijaabanta marka mar hadday masaladu sidaas tahay axwadka waxaa sida feecnaanta badan inay gabadhu wejigeeda dabado sidaas weeya maxaa yeele mar haddii laba shay aan ku rajaxnay oo xagga axwadkaan ka hadlayna mawaajiba maya kama hadlayna axwad inay tahay laba shay aan kutusayna gabadhii hadday daboolato waa diin oo waa adilo haabitaan inay ajir ka helaydo tan labaad waxay ka badbaadaydaa khilaafkii ahaa gabadha maxjaabna iyo waxjaabana marka labadaas darteed gabadha waa inay qaadataa waxa weeyaan indhashareer oo ay wejigeeda qarida walyadribna gabdhuhu waa ku dhufteen bikhumurihinna haboogyaalkooda calaa juyuubihinna jeebyaalkooda jeebka waxaa leedaha meesha madaxu ka soo baxo halkaas madaxu ka soo baxo gabadhu markay dirica xidhato ama ay xidhato saakada madaxu meeshuu ka soo baxaa jeeb leedaha midkaan lacagta lagu rito mabale gabadhu maana carabi asalana ma ahan midkaan in jeeb la yidhaahdo jeebku waa meeshaas khamiisku ka soo baxo ama dirica ama saakada madaxu meeshuu ka soo baxo marka hagoogta oo madaxa inta saaraan ha soo rideen jeebkooda ha ku rideen si xabadkii ay u qariyaan markaas maxaa yeele gabdhaha kaafiraadka ah ayaa shicaarkoodu wuxuu ahaa inay muujiyaan xabadkooda dhuuntooda dhegahooda inay muujiyaan ilaa tintooda xataa foodooda ay muuqato gaaladaa sidaas ahayd gabadha dhuunteedii inay muuqato inay tinteedii wax ka muuqdaan inay dhegaheedii muuqdaan si ay u khilaafto marka gabdhihii muuminaadkaas si ay u khilaafaan waa inay qariyaan ayagu madaxoodii dhagahoodii dhuuntoodii iyo xabadkoodiiba oo marada inta madaxas ku saaraan ay soo ridaan marka walyadribna ha ku dhufteen gabdhaha muuminaadkaa bikhumurihinna hagoogyaalkooda khimaarka waa khumur waa jamcu khimaar khimaar waxa la yidhaha gabadha madaxa marada ay ku daboosho marada madaxa lagu daboolo ah khimaar la yidhaha hagoogyaalkooda ha ku dhufteen calaa juyuubihina jeebyaalkooda jeebyaalkooda ha ku dhufteen caaisha binta abibakari sidiiq radia allaahu tacaala canha waxay tidhi inna linisaa'i quraysh la fadlaa gabdhaha quraysheed fadli ayay leeyihiin wallah waxay tidhi wa innii wallah wamaa ra'aytu afdala min nisaa'i alansaar ilaahaan ku dhaartay inaanan arag dumarka ansaareed wax ka fadli badan ma aanan arag ashadda tasdiiqan bikitaab illaah ilaahay kitaabkiisa wax ka rumaysnaan badan gabdhahaas maanan arag maanan arag walaa iimaanan bitanziil diinta la soo dejiyey wax ka rumaysnaan badan gabdhahaas maanan arag laqad unzilat suuratu nuur walyatribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna waxaa la soo dejiyey tihi suuratu nuur aayaddaas ku jirta inqalaba ilayhinna rijaaluhunna fiiri marka sida laga raba dadka mu'miniinta waa nuuca raggoodii ayaa u laabtay yatluuna calayhinna maa anzala allaahu ilayhim fiiha ayagoo dumarkoodii ku aqrinaya waxa weeyaan ilaahay aayaadka u soo dejiyey ragga waajib waxaa ku ah dumarkooda inay diinta baraan xaasaska ay qabaan gabdhaha ay dhaleen waxa ay mas-uul ka yihiin oo dumara waa inay diinta baraan oo asagu inta hadduu bari karo u akriyo isagaa ugu habboon wax bara diinta gabdhuhuna ay ka qaataan raggooda iyo kuwaas diinta ay ka bartaan ajnabi kama ah wax ay ka barato isagaa ugu fiican marka waa inay baraan iyaguna ay ka qaataan haddaysan awoodin inay baraan waa inay u fasaxaan ay geeyaan meesha diinta alle lagu barana fiiri marka raggii muminiin raggii mu'miniinta ahaa aayaddii markay soo degtay nabiga ka maqleen inta qaada inay dumarkoodii ku dul akriyan sidaasaa laga doona ragga muminaadka ragga mu'miniintaa saasaa laga doona waa in nin kastaa gurigiisa geeya aayadda uu faa'iido oo uu gabadhiisa baro oo uu xaaskiisa baro oo waxa weeyaan hooyadiis baro oo walaashiis baro laakiin in waxa weeyaan gabadhii ay tafta haysato ay qaawan tahay xaaskaagii ama tii aad dhashay ay tafta haysato ama walaashaa waxa weyaan adna aad masjidka ku jirto waa ayaandaho waana waajib ilaahay hortiisa lagugu weydiin doono kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati nabi maxamed aa yidhi sala allahu alay slm warajulu raacin fii ahli beytihi wa mas-uulun can raciyati nabigaa yidhi sala allahu alay slm ninka qoyska gurigiisa ayuu raaci ka yahay ilahay hortiisana lagu weydiin doonaa sidaas ayaa la rabaa waxay tihi marka way ku dulaqiyeen wuxuu ku akfiiri wayatlu rajulu calaa imra'atihi wa bnatihi wa ukhtihi ninku wuxuu ku akrinaa aayadda islaantiisa gabadha uu dhalay walaashiis wa calaa kulli dii qaraabati iyo qof kastoo qaraabadiisa ka mida uu ku dul akrinaa fiiri dhaqankii saxaabada sidaasay ahaayeen famaa minhuna mra'atun ilaa qaamad ilaa mirdihaa mid ka midu ma jirto ilaa maradeedii uu istaagtay maradeedii ayay u istaagtay mid kastoo ka mid a almurxali ee la sharxay marka maradeediiy mid kastaaba u istaagtay markay u istaagtay factajarat bihi waa isku duubduubtay tasdiiqan wa iimaanan bima anzala allahu min kitaabi waa isku duubduubtay rumayn ay rumaynaydo ilaahay diinta uu soo dejiyey kitaabkiisa fa asbaxna waraa'a rasuulilaahi sala allahu calay wasalam waa waa bariseen rasuulka gadaalkiisa asubxa salaadii subax caawa aayaddii lagu dul akriyey ma dhihin berriyan soo gadana jalbaabkii ma dhihin laakiin salaada subax waxay masaad ka yimaadeen muctajiraatin ayagoo duuduuban kaana calaa ru'uusihina alghirbaan ood moodda madaxyaalkooda tuka inuu saaran yahay gabdhaha muminaadka gabdhaha maanta xijaabana saas ogi soo maa ayagood moodda madaxyaalkooda tuka inuu saaran yahay marihii ku daboolan yihiin ay masaad ka yimaadeen subaxdii subaxdii habeenkii ninkii guriga taga akriyo sidaas weeye dhaqanka diinta iyo rumaysnaan kitaabka alleh laakiin waa ogahay xijaabkii waa soo gara doona bishii dhaban soo garaa usbuuca dambe waxaasu maahan waxa weeyaan tadbiiqin ilaahay kitaabkiisa sax loo tadbiiqiyey ilaah si sax loogu hogaansamay ma ahan abu daawuuda xadiidka wari waana xadiis saxiixa soo ma jeedin ilaa marka wuxuu leeya walyadribna ha ku dhufteen bikhumurihina hagoogyaalkooda calaa juyuubihina jeebyaalkooda ha ku dhufteen walaa yubdiina yaysanna muujinin walaa yubdiina yay muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa libucuulatina raggooda ayay u muuji karaan raggooda waa u bannaanta ragga marka ninka zawjadiisa jirkeedoo dhan uu arki karaa meel ka xaaraanuna kuma jirto gabadhuna ninkeeda jirkiisoo dhan ay arki kartaa meel ka xaaraanana kuma jirto waana labadooda kaliyax ah sidaasa in alla inta kale cid sidaasu ma jirto ninka jirkiisa nin kale ma arki karo xataa nin kaleeto aabihiis ba alla ka dhiga ma arki karo ragga kaleeto rag waxaa is arki karaa oo muminaa mu'miniintaa jilibaha iyo xudunta inta udhaxayda intaan ahayna iska arki karaa labada nin inta kale iskama arki karaan ma iska arki karaan waxay iska arki karaan waa xudunta iyo labada jili inta udhaxayda waxaan ahayn waa ragga fiiri dumarka mu'minaadkaahoo isla joogana waa noocaasoo kale laakiin jirkoo dhan laba qof is arki karta waa labada isqabta bes marka cid kaleeto oo intaas ay u bannaantahay ma jirto walaa yubdiina yaysan muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa libucuulatihinna raggooday u muujinayaan maahane ow aabbaa'ihina ama aabbayaalkooday u muujinayaan maahane aabbayaalkood ka xijaaban mayaan gabdhuhu aabbayaalka iyo inta soo socota waxa weeyaan maxay u muujinayaan khilaafaa ka jira shaaficiyadu waxay leeyihiin jilbaha iyo xudunta inta udhaxayda maa inta kale ka arki karaa maxaarimta labada jilib iyo xudunta inta udhaxayda gabadha intaas maya zawjkeeda cid aan ahayn uma banaana laakiin intaan kale maxaarimta inta kale arki karaa ahlucilmi kaleto waxay leeyiin maya waxa weyaan waxay arki karaan waa gabadhu markay gurigeeda joogtoy shaqaynaydo inta muuqata waa gacmihii waxa weyan qaar ka mida oo kaleeto waa madaxii oo kaleeto waa cagihii oo kale waa intaas ahlucilmi kalena sidaasay mareen ilaa albuxuulatina marka maxaarimtii aysan gabadhu ka xijaabayn ayaa la tirina ayaa la tirinaa ilaa libucuulatihinna raggooda maahane ow aabbaaihinna ama aabbayaalkood maahane aabbayaalkood ka xijaaba maayaan gabdhuhu aabbayaal haddii layidhi aabbihii dhalay iyo awowayaalkiiba waa isku mid waa aabbayaal waxa dhan aabbe iyo wixii awowayaal o dhan waa isku mid awowo waxaa la yidhaha kan aabba dhalay maaha midka kaleo qaraabo qansaxa midka qaraabo qansaxa kuma jiro ee waa midka aabbahaa dhalay ama hooyadaa dhalay kaas weeye aabbaha awowaha dhalay wey ama hooyadaa dhalay kaas weeye awowahaan ka hadlayna oo aysan ka xijaabayn gabadha aw aabbaa'i bucuulatihinna raggooda aabbayaalkood maahane ka xijaaba mayaan gabadha waxaa weya zawjkeeda aabbihiis ka xijaaba may maxaarimtuu ka midi zawjka gabadha qaba waxa weeye aabbihiis ka xijaaba may maxaarimtuu ka midi ow abnaa'ihinna ama wiilashay dhaleen maahane gabadhu wiilkay dhashay iyo wiilkuu dhalay iyo kay sii dhalay kay hooyada u tahay midkay waxa weeyaan ayadu wiilkay dhashay dhalay waxa weyan gabadha ay dhashay midkuu dhalay oo ayeeyada u tahay ka xijaaba me wiilasha ayada ka farcamay ka xijaaba me ka xijaaba me ma ka xijaabanaydo ow abnaa'i bucuulatihinna raggooda wiilashay dhaleen maahane gabadha waxaysan kaloo ka xijaabanayn waxa weeyaan zawjkeeda wiilka uu dhalay oo islaan kale u dhashay zawjkeeda ninkeeda wiilka uu dhala islaan kale u dhashay oysan ayadu dhalan ka xijaabame maxaarimteeduu ka midi maxaarimteeda ayuu ka mid ka xijaabame ow ikhwaanihinna walaalahood maahane wiilasha walaalaheeda gabadhu ka xijaabame kan ku aabbihi hooyaha kan ku aabbaha ah kan ku hooyada ah ka xijaabame waa kuwaas walaaluhu in adeer laga hadlima ina abti laga hadlima kuwaas waa ajnabi waa laga xijaabana wiilka abtigeed dhalay wiilka adeerkeed dhalay wiilka habaryarteed dhashay kuwaas waa ajaanib wey marka baabkan la joogo sooma jeedin waa ay ka xijaabaneen laakiin walaalka la sheega waa kuwii ku aabbihi hooyada ah iyo kan ku aabbaha ah iyo kan ku hooyada ah saddexdaas weeye kuwaas maahane oo banii ikhwaanihinna gabdhaha wiilasha walaalaheed ah wiilashay dhaleen maahane gabadhu ka xijaabma miirka walaalkeeda wiilku dhalay saddexdii walaalan hadda sheegnay wiilasha ay dhaleen kii ku aabbihi hooyo ahaa wiilashu dhalay kii ku aabbaha ahaa wiilashu dhalay kii ku hooyada ahaa wiilashu dhalay oo ayadu ay u tahay markaas eedo ka xijaabanme kuwaas ka xijaabanme oo banii akhawaatihinna gabdhaha gabdhaha walaalahooda wiilashay dhaleen maahane gabadhu walaalsheed wiilkay dhashay ka xijaabanme iyada walaasheed la dhalatay oo ku aabbii hooyaa ama ku aabbaa ama ku hooyaa wiilka ay dhashay habaryaray u tahay ka xijaabanme maxramkeedii wey ka xijaabanme aw nisaa'ihina dumarkooda maahane gabdhaha dumarkooda oo waa maxay dumarkooda waxa weyan gabdhaha muslimaadkaah laga hadla gabdhaha muslimaadkaa gabdhaha muslimaadkaa ka xijaabame laakiin gabadhu gabadha kaafiradda waa ka xijaabane gabadha gaasha ah ee yahuudiyadda ah ee masiixiyadda ah ee majuusiyadda ah diinkay rabta haysa wa gabadha aan muslimaddahay waa ay ka xijaabane waana xaaraan inay jirkeeda aragtaa mana banaana sababtoo ah xishoome hadhow ninkeediiay u sheegay leeda gabadha arkay saas iyo saas waana xaaraan marka lama ogola ma la ogola marka waa inay ka xijaabato gabdhaha aan muslimaadka ahayn ciladaas nabigu waa sheegay sal allahu alay slam fiiri nabigu wuxuu yidhi laa tubaashir ilmar'atu lmar'a gabadhu gabadha kale yay la baashirin jirkeedao dhan yay arkin tancatuhaa lizawjiha oy hadhow marka ninkeeda u tilmaanto kaannahu yanduru ilayha ood mooddo inuu ujeedaba say ugu tilmaanto xadiiskaas masale cajiib badan ay culamada mucaasiriintu ka qaateen oo waxay tahay sida ay xaaraan u tahay gabarh ajnabika ah inaad fiirido ayadoo la sawiro shaashada saaran ama buug ku dhegan ama jornaal waa xaaraan sababtoo ah fitnadii looga cabsanayay mid ka daran wey in la tilmaamaa nabigu diiday fiiri oo gabadhaan sidaas ogtay sidaas ogtay sidaas gabadhaan ay sawjkeedii u sheegto fiiri gabadhaan inta gabadhaan soo aragtay inay ninkeedi u tilmaamto soo maa taasaa la diiday in laguu tilmaamo iyo ayadoo jornaal ku dhegan inaad fiirido yaa fitno badan wax isku dhowna maaha amaad shaashad ka fiirido marka xaaraan qadcana weeye gabadha in toos loo fiiriyo in shaashad laga fiiriyo ama jornaal laga fiiriyo oo isku mid ama la sawiro sawirkeeda waxa weeyaan la fiiriyo marka waa mamnuuc marka gabdhahaan mu'minaadka ahayn waa ka xijaabanay aw maa malakad aymaanuhunna ama midigyaalkooda waxay hanteen maahane addoommadooda ka xijaabame gabadhu gabadhu ninka addoonkaah iyadu iska leedahay ka xijaabame maxaarimteedu ka mid yahy welidaa sidaas daaday culammadu ku itifaaqeen ninkeeda oo maalan addoon ahaa hadday gabadhu dib u milkido ama ayadaa gadatay ama waa la siiyey isla markaas waa ka furma maxaa maxramkeediu noqon maxramna ma guursan karo dadkan hadda waa maxaarin maxaarin maxaa loola jeedaa waa ninaan gabadhan weligeed guursan karin dadkan oo dariiqo sharciya oo waxa weyaan aan xaaraan ahayna uga xarinmay ma garatay marka maxaarimta laguu sheegayaa waa gabadhan nin aan weligeed nikax u qaban karin marka dadka nuucaasa hadduu addoonku asagoo awal sawjkeediiy uu noqdo maxramuu noqdo ilaa hadday iyadu milkiday khalaas waa ka furma isla markii way furin tahay marka gabadhu ka xijaabime addoommada iyadu ay iska leedahay addoon ay iyadu iska leedahay gabadhu ka xijaabime qowlka sawaabka waa sidaa qowl dhahayaa jira waxaa loola jeedaa gabadh addoonaho iyadu ay leedahay laakiin qowlka sawaabka waxa weye addoonku nin hadduu yahay xataa iyadu hadday leedahay ka xijaabime waxaana xoojinaya xadiid haabit ah oo nabiga ka sugnaado abu daawuud uu sunankiisa ku wariyey waxa weeyaan nabiga sal allahu calay wasalam gabadhiisa faatima ayuu siiyey addoon gabadhiisa faatima uu nabiga sal allahu calayh wasalam uu siiyey addoon ayuu addoon siiyey nabiga sal allahu calayh wasalam addoonkiiu u keenay faatima marka maray haysatay markay madaxa saarto luguhiya bannaanaana markay lugaha saartana madaxa nabigu markuu arkay wuxuu yidhi innahu laysa calayka ba'sun maya dhib dushaada ma ahan inaadan xijaaban dhib kooma saarna inamaa huwa abuuka wa ulaamuka waxa meesha socdaa waa aabbaha iyo adoonkaagi saas iskugu cad marka waxa wyn gabadhu addoonkeeda ka xijaabima waana qowlkaasa lagu fasira aayadde qowl kale ma lagu fasirayo awitaabiciina ama kuwa soo raaca maahane taabiciintaasoo hayri ulilirba kuwa dan u saaxiiba aan ahayn min arijaali ragga xaalay ka mid yihiin min arijaali ragga xaalay ka mid yihiin waxa weeyaan waxaysan gabadhu ka xijaabanayn dadka soo raaca ragga cunto ahaan guriga u yimaada oo aan dan dumar ku jirin dan dumarna aysan ku jirin maxaa loola jeedaa mid ama idaacadahan shaydaanoo dadka fasaadiye ka mid ah tafsiir laga soo daayo ka akriya a waxaa loola jeedaa u yidhi waa dulaabulcilmiga xerowga miskiinka laa xawla walaa quwata ila bilaahi calayk bal xerow yaa ka qatarsan xerow iskaa bulaaho meel iska fadhiyo u leeyahay acuudu bilaahi min asha acuudu bilaahi waa fasaad caadiya ka waran idaacaddan waxaasay ka rabtaa waxaasay soo dayni waxaasay ka rabtaa maxaa yaele iyadana waa fasaad loogu talagala cadowaa leh diintaas inay ku burburyaan loogu talagay tafsiiraan soo daynayna ay kuleeyihin ka waran markaas waxaa soo daynaya waxaas waa mamnuuc wey ee waxay tahay dhegayso waxa loola jeedo wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi kal ujalaa'i walatbaaci waa kuwa soo raaca aladiina laysuu biakifaa aan kuf ahayn wahum maca daalika fii cuquulihim wala waa dadka caqliga dhiman waa dadka caqliga dhiman wa khawafun walaa hama lahum ila nisaa'i walaa yashtahuuna walaa yashtahuuna hunna waa kuwa caqliga dhiman oon wax dareena lahaynoo dumarka aan ishtihayhayn kuwaasaa loola jeedaa kuwaasaa loola jeedaa cabdullahi ibn cabaas wuxuu yhi huwa almuqafal aladi laa shahwata lah waa dareen laawo sawira oon dareen lahayn sidaas weeyaan marka waxaa loola jeedaa waxay tahay waa mid aan dareen lahayn oo waxa weeyaan dabaal ciniina ah oo aan wax dareena lahayn oo aan wax uu dareemayo la arg hadduuba dareen leeyahay waa xaaraan welidaa sidaas daraaddeeda waxaa ku sugan saxiixulmuslimka waxaa jiri jiray mid mukhanaf ah oo u soo geli jiray zawjaadka nabiga sala allahu calay wasalam oo lagu tirinayo min hayri ulirba kanu dareen male waxna ma kala oga saasaa lagu tirinaya nabiga maalinkii dambe usoo galay sala allahu alay slam isagoo islaam tilmaama oo le markay sii jeedo sideeday la sii jeedaa hadday soo jeedana afaray la soo jeeda isagoo markaasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waryaa war miyaanan kan arkaynin inuu garanayo waxa halka ku sugan mar dambe yuusan inii soo gelin ninkaa waaba laga baxshay magaaladii waxaweyn waxaa loo baxshay baydaa jumcadu ilaa jiro inta meelaha cunto ka raadsadu halkaas u bixi jiro cumar ibn khadaabna waa ka cayri jiray kuwaasoo kale magaalada marka waxa weeyaan mamnuuc wey hadduuba dareen leeyahay oo gabadha qurxoon iyo gabadhan qurxoonayn kala yaqaan khalaas wey oo uu dareen dumar leeyahay waxa weeyaan kaas waa laga xijaabanaya ee waa waxaan dareen lahayn oo dabaal oo ciniina ah kaas weeyaan awidifli caruurti maahan aladiina kuwaasoo lam yadharuu aan daalacan calaa cawraati nisaa'i dumarka cawrooyinkooda awidifli adifli waa ismu jinsi macnuhuna jamaca loola jeedaa awidifli caruurti maahane aladiina kuwaasoo lam yadharuu aan daalacan calaa cawraati nisaa'i dumarka cawrooyinkooda waxaa weeyaan caruur dumarka cawradooda aan daalacan waxaa loola jeedaa caruur aan dareen gaarin oon shahwo gaarin oon qaangaar ku dhowaan xataa oo gabadha qurxoon iyo midaan qurxoonayn xataa aan kala fahmayn kaasaa loola jeeda hadduu kala fahmayo midaan waa qurxoonta waa filsan tahay tan ma qurxoona hadduu kala fahmaayo khalaas waa inay ka xijaabataa saqiirba ha ahaadee ha ka xijaabatee marka kuwa maanta jooga janimooyinka daawada kuwaas waa khatar wey waana inay ka xijaabtaan gabdhuhu marba haddiiba uu xoogaa tamyiisa gaaro si saxa wax u kala saarayo gabar qurxoon iyo gabaran qurxoonayn uu garanayo kuwan fasaahaday marka kuma sii jiraan walaa yatribna gabdhuhu yaysan ku dhufanin biarjulihina lugahooda yaysan ku dhufanin alarda dhulka tanna waxa weyn gabdhihii horeo jaahiliga gaalada ahaa ayaa waxay samayn jireen marka ay dahabka lugahay waxay ku xihan jireen dahab laydhaha khalkhaal marka hadduusan dhawaaqayn si loo garto ayay cagta jirka ku dhufaneen markaasaa dhawaaqiisaa la maqla markuu isku dhaco markaasaa waxaa la leeyahay haadihi daatu khalkhaal war midaan waa mid dahab lugaha ugu xidhan yahay intaasay ka rabtaa xaaraan wey waa la diiday sidaas daraaddeed ay yidhahdeen mufasiriintu inay gabadhu markay socoto xarakaad iyo wax kasta oo ay quruxdeeda ku muujinaydo ay samaydaa wax xaran oo ay u socota qaab ay quruxdeeda ku muujinaydo gabadha markay dad ajnabiya la joogta laga hadla markay rag ajnabiya la joogto inay u socoto qaab ay quruxdeeda ku muujaydo waa tabaruj walaa tabarujna tabaruja aljaahiliyati ulaa yaysan gabdhuhu isku muujin sidii ay gaaladii hore isku muujin jireen sidaas weeyaan liyuxlana in la ogaado daraaddeed yaysan ugu dhufan maa yukfiina waxay qarinayaan min zinatina quruxdooda xaalu yahay waa dahabkaas lugta ugu xidhan wa tuubuu laabta ilallaahi alle u laabta jamiican xaalaad dhantiin ayuha almu'minuuna raggiina mu'miniinta iyo dumarkiina mu'minaadka ahow ilaahay u laabta lacallakum tuflixuuna likay tuflixuuna si aad u liibaantaan marka darsigeena dambaan ku dhammaystiraynaa aayadda sharaxeeda wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed insha allah